wasiirka wasaaradda deegaanka maamulka koonfur galbeed mudane diine xaaji cabdinuur ayaa xariga ka jaray xarunta xalinta caqabadaha iyo isbedelka cimilada oo laga hirgeliyey degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose xarig jarka xaruntan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed bulshada degmada afgooye aqoon-yahano iyo marti sharaf kala duwan zaynab cumar cali oo ka socotay hay-adda isbedelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka warantay xarig jarka xaruntan iyadoo sheegtay inka wasaarad ahaan ay ka go-an tahay sidii dhir badan loo beeri lahaa wasaaradda isbedelka iyo deegaanka cimilada iyo isbedelka anagoo ka socono runtii waa aada ugu faraxsana maanta inaan daafurno xarunta ilaalinta dhirta runtii wasiirkana runtii waa ku faraxsanahay sida wanaagsanoo maanta oo xaruntan u xirig jaraya magaalada afgooye wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimiladana way ka go-an tahay in mar walba ay u istaagto sidii dhir badan loo beeri lahaa sidii loo heli lahaa maxaan lahay isbeddel wanaagsan oo dhanka cimilada ah ka wasaarad ahaanna wax badan waa ku dadaali doonaa afgoyna waa ugu mahad celinanaa gadoomiyaha iyo tiimkiisa sida wanaagsanoo maanta halkaan noogu soo dhoweeyeen xaruntan waxay noqon doontaa xaruntii lagu daydo si wanaagsan beeraha iyo maxaa la dhahay si fiican loogu beero geedo fara badan sidii oo nabaad guurka iyo dhibaatooyinka cimilada isbeddelka cimilada looga hortegi lahaa ka wasaarad ahaanna runtii faa'iido badanay noo tahay inaa maxaa la dhahay deegaanka aan cagaarino aan qurxino afgoynu waa magaalo qani ku ah cagaarka iyo dhirta wasaaraddan wax badan way ku dadaali doontaa isbeddelka cimilada inaan la dagaalanno dhibaatooyinka ay horseedi karto sidii aan u heli lahayn roobab fara badan sidii loo heli lahaa deegaan qurux badan insha allahu tacala way naga go-antaa waa mahadsanteen wasiirka wasaaradda deegaanka maamulka koonfur galbeed diini xaaji cabdinuur ayaa sheegay in xaruntani lagu beeray soddon geed qorshahana yahay in lagu beeray intaa ka badan runtii geeka farxad weyn aanin ate inuun degmada afgooye aan shaqo aan koyno isla markaasna daahfurno xarunta n dhirbeerista oo ay xarun halligi doonta isbedelka cimilada xaruntan weli noo saborta gareetay ama noo caawiday hay-adda g i z iyadaan ka mahadnagaan runtii weli waa xarun eed infayl waaye weli ku horseeda doonta isbedelka cimilada gaar ahaan fatahaadaha nabaad guurka weli kale ku jeysada doonta gacan in dhir fara badan laku beera webiga jiinshey taas oo reeba doonta fatahaadaha webiga markasta ka dhiyaasa marka dhirto oo la beera wali waa dhulka oo la nooleeya waay dhulka wax agaaradoona roob badan aninkooya insha allahu tacaala xaruntan wali nagda doonta xarun gobolka shabeellada hoose iyo guud ahaan koonfur galbeedba wal antaro doonta ilaa iyo soddon kun oo geed yalla ka abuuro doona xaruntan ayaa ka qayb qaadan doona horumarinta beeraha kaasoo wax badan ka bedeli doonta isbeddelka cimilada